أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa subaxnimo khamiis ah taariikhduna waxay ku beegan tahay kow iyo labaatanka bisha rabiicu thaani sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada dhegeystayaal qodobada wararkeena saaka kuwada ugu waaweyn howlgallo kala duwan oo lala beegsaday kufaarta iyo murtadiinta ayaa ka dhacay deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya xildhibaano ka tirsan murtadiinta ayaa sheegay in ay mooshin ka keenayaan ra-iisul wasaaraha kooxda riddada soomaaliya in ka badan toban ruux ayaa ku dhimatay shil gaari oo ka dhacay magaalada kambala ee caasimadda dalka yuganda mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa kormeer ku tegay deegaano dhaca bariga hiiraan iyagoona kulamo la qaatay waxgaradka deegaanadaas askarta ibiin ah oo ka soo baxday safka murtadiinta ayaa isu soo dhiibay wilaayada baay maamulada islaamiga ee degmooyinka jilib tieglow iyo wilaayaadka islaamiga ee jubbada dhexe iyo bakool ayaa dowraad diini ah u soo gabagabeeyey qaybo ka mida bulshada ku dhaqan degmooyinkaas جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي intaas waxay ahaayeen dhegeystayaal qodobadii wararkeena kuwooda ugu waaweynaa haatanna u diyaar garooba warkii dunida oo dhammaystiran howlgallo kala duwan oo lala beegsaday kufaarta iyo murtadiinta ayaa ka dhacay deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya waxaa inoo eegaya walaalkeen abu xasaan howlgalladan oo isugu jiray dilal ikhtiyaalaad ah iyo dagaallo toos ah waxay ciidamada mujaahidiintu habeenkii xalay ka fuliyeen wilaayaadka gado bakool jubbada hoose baay iyo shabeellada hoose howlgalka hore iyo dhanka wilaayada gado howlgal xalay mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada garbahareeye ee wilaayada gado ayaa lagu dilay askari murtad ah oo ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada nisa dhanka wilaayada bakool ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada xudur oo ka mid a goobaha cadowga allaah duulaanka uu kaga sugan yahay wilaayada bakool dhanka wilaayada jubbada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee deegaanka taabto sidoo kale jubbada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu xalay dagaal culus ku qaadeen xerada maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanka baarsanguuni ee hoostaga magaalada kismaayo dhanka wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta xabishada itoobiya ee degmada diinsoor waxaana dagaalka liisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dhanka wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee buundada deegaanka bariire ee hoostaga degmada afgooye howlgalladan xalay ka kala dhacay wilaayaadka gado jubbada hoose baay bakool iyo shabeellada hoose waxay imaanayaan xilli habeen hore mujaahidiintu madaafiicay ku garaaceen saldhigga bilidoogle oo xero ama xarun u ah saliibiyiinta maraykanka iyo maleeshiyaadka riddada baangarafta ee sida gaarka ay u tababartay kufaarta ameerikaanka shukran akhuuna abu xasaan xildhibaano ka tirsan murtadiinta ayaa sheegay in mooshin ay ka keenayaan ra-iisul wasaaraha kooxda riddada soomaaliya sida faahfaahinta warkaanu inoogu hayo walaalkeen marwaan maxamed xilli kale qoqobka siyaasadeed uu kusii dhexbaahayo siyaasiyiinta kooxda riddada ah ee soomaaliya waxay markaan golaha dawaaqyadda ah ee kooxda riddada soomaaliya ee fadhigoodu yahay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ay mooshin ka keeneen ra-iisul wasaaraha riddada taas oo khilaaf ka dhex dhalisay dawaaqidda xildhibaanadan dawaaqiidda ah ee riddada ah ayaa la sheegay in qaar badan oo ka mid ah ay mooshin ka keeneen mursad xamse cabdi barre iyo xukuumaddiisa kuwaasoo doonaya in xalka qaadis lagu sameeyo ra-iisul wasaaraha riddada mooshinkan ayaa la sheegay inuusan weli aqbalin guddoonka golaha dawaaqiidda riddada sababa ku aadan cadaadis uu kala kulmayo mursad xasan sheikh oo ah madaxweynaha riddada guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha dawaaqiidda ayay xoguhu tilmaamayaan inay iyadu hogaaminayso mooshinkan xilka qaadista ah ee ka dhanka ah xamse cabdi barre taasoo khilaaf kala dhexeeya murtadkani arrinta mooshinka laga keenay ra-iisul wasaaraha kooxda riddada ayaa imaanaysaa xilay sii xoogaysanayaan khilaafaadka ka dhex taagan madaxda murtadiinta ah kuwaasoo gaaray meeshii ugu sarraysay shukran aquuna marwan askarta ebiin ah oo ka soo baxday safka murtadiinta ayaa isu soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee baay faahfaahinta warkaas waxaa mar kale inoo haya walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan xafidahullah muddo toban sano ah ayuu ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta ee ku sugan degmada diinsoor ilaaladana ka haya xabashida itoobiya ee sida xoogga ku joogta degmadaas toban sano kadib ayuu isagoo taayiba soo gaaray degmada buula fullaay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay ninkan aan ka sheekeynaya waa xuseen cali cabdi oo sidaan kor ku soo xusay ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta ee ku sugan degmada diinsoor markii toobada loo qabtay kadib ayuu la hadlay idaacadda islaamiga andalus waxaana uu ka sheekeeyey xilligii murtadiinta uu ku biiray iyo sida uu ugu biiray xuseen cali cabdi degmada diinsoor toban sano ka biiri gaalada atay alaa ay kulliyaal dhib yoonay rafaad yoonay wo kala kulmi insha allah tacaala haakana inii muslimiinta inkuwi oo nabadgeli iyo ammaano liishiisi oo dhiiggii ka nabadgeli wasashaakada tashkiilis oo qof oo agu hilaysliihakaay haankana ini aan ka naqane dubdanbana ansuubisne waa kana sifid xuseen cali cabdi waxa uu sheegay in dhibaatooyin badan uu kala kulmay intii uu ku jiray safka riddada waxaana uu xusay in dhibaatooyinkaasi ay ka mid ahaayeen xabsi jirdil iyo dhibaatooyin kale
dhibki yonay rafaad akaysan ka tabiin dhibkii rafaadoo la kulmi habsi yonay jugdhoo la kulmi saasoosan ka tabi oo dhibkii rafaadka ay higes inaa dhibka irafaadka higes wasan ka tabi askari aguhi meeshoo ka tirsinuhi alaa ay kulli hal ado jarta diinsor dhib irafaad kaaruuji hunguris ligashiris oo gaala hige ay wo ka aragni oo sikuya isunkuina towhiidba sunkasne oo muslimiinba aguna gaala ayaan adoo kala kulowni taayibkan intii uu wareysiga siinayay idaacadda islaamiga andalus waxa uu baaq cod dheera u diray maleeshiyaadka uu ka soo baxay safkooda isagoona ugu baaqa inay ka soo baxaan gaalnimada waxaana uu dhanka kale ka warbixiyey sida loo soo dhoweeyey markii uu soo gaaray degmada buula fullaay lankii muslim ayo diinta islaamka basashaaqada ini insaan baho muslimiinta inkuyo sifin ini muslimiinta inkuyaan oo saga dhowaadaan oo dhib yoonay rafaad akay saga baxaan oo inta kuyaan muslimiinta inkuyaano eedsun fidinaanka saasoo jiiri in saliidhawaashi walaalyaalkii inkuuy tol iyo ehel iyo aqraba inkuuy dhib yoonay rafaad mala kulumno nolol fayliid oo la kulumi si inkuuy dhibkii in hig inka jari ose aan ka bahi nolol fayli inta kala kulumi alxamdulilah dhiigiina ka ammaansanay nabadgeli iyo ammaano liigibtiisi taayibkan ayaa ku dabafeelaya silsilada taayibiinna oo muddooyinkii ugu dambeeyey si xawli ah ku soo gaarayay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay shukran akhuuna abu xasaan in ka badan toban ruux ayaa ku dhimatay shil gaari oo ka dhacay magaalada kambala ee caasimadda dalka yuganda faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya walaalkeen nuur cali warsame abuushayba xafidahullah inta la xaqiijiyey ugu yaraan kow iyo toban qof ayaa dhintay halka kuwo kalena ay dhaawacyo soo gaareen kadib markii gaari shidaal sida uu shil ku galay waddo ku dhow magaalada kambaale ee caasimadda dalka yuganda saraakiisha booliska waxay shaaciyeen in gaariga booyadda ah shidaalka siday uu rogmaday intaa kadibna uu qarax xoogan sameeyey xilli uu marayay duleedka magaalada afhayeenka booliska gaalka lagu magacaabo batrick onyango ayaa sheegay in goobta uu ku daatay dhammaan shidaalkii ka soo dareeray ee gaariga rogmaday muuqaal laga soo duubay goobta ayaa muujinayay dadka yugandheeska ah oo isku dayaya inay shidaalka ka boobaan booyadda rogmatay balse uu saameeyey qaraxa ay samaysay booyadda shidaalka waxayna tani kusoo beegmaysaa xilli isbuucii lasoo dhaafay dhacdo la mid ah oo ka dhacday nigeria ay ku dhinteen in ka badan boqol iyo konton qof oo ay caruuri ku jiraan dadka afrikaanka ah ayaa la arkaa iyagoo u soo cararaya goobaha ay ka dhacaan shilalka gaadiidka si gaar ah ay ugu rogmadaan baabuurta shidaalka sidaas si ay u boobaan kadibna ganacsi ay uga sameeyaan shidaalka si ay dhacayaan balse waxaa inta badan dhacda in khasaare lixaad leh oo isugu jira dhimashii dhaawac leh oo uu soo gaaro dadkaasi shukran akhuuna abuushayba mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa kormeer ku tagay deegaanada dhacabariga hiiraan iyagoona kulamo la qaatay waxgaradka deegaanadaas sida faahfaahinta warkaas oo inoogu hayo walaalkeen yaasir maxamed xafidahullah mas-uuliyiinta wilaayadii hiiraan oo uu hogaaminayo waaliga wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan sheekh guleed abunabhaan ayaa kormeer ku tegay deegaanada dhacbariga hiiraan sida deegaanada hoostaga degmooyinka beledweyne bulabirto iyo halgan kormeerka kadib waxay mas-uuliyiinta wilaayadii hiiraan kulan isxog waraysi iyo wadatashi ah deegaanka booco kula qaateen odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka bulshada ku dhaqan deegaanada bariga hiiraan gabagabadii kulanka waxaa halkaasi ka hadlay odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka bulshada deegaanada bariga hiiraan iyagoona kaga mahadceliyey wilaayada kulanka ay la yeelatay walaayada walaalaha ah ee gobolka nooga yimiday weligaynu hogaaminayo safarkoodii ay soo marmareen bariga ay la soo kulmeen dadkii walaalahood ahaay ee deegaanada deganaay annaga hadda aan ugu dambayno oo ku mahadsan yahay walaalka walaayada muxaafadadana waxaan leenahay sidoo kaleeto ee degmada booco midaas maaragtaahay wada shaqaynta alkitaabu wasunna aan iskugu nimidnay diyaaraan u nahay waxaa naga dhexeeyo waa kelimatu tawxiid laa ilaaha ila allahu muxamedun rasuullah waxaan iskugu nimid uga soo soocannay dadka kaleet waxaana soo booqday waaligii walaayadayna sheekh guuleed abunabhaan soo qaadanayo amarka allah oo ahay wa amrum shuuraa baynahum nabi maxamed waxaa la yidhi calayhi salaatu wasalaam washaawirhum fi lamr inuu yacni watashi xadwaraysi kala warqaaditaan asoo noogu yimid saraakiisha iyo waftiga walaayada islaamka ah ee lasoo buuqato lasoo salaantay waa u mahad celinaynaa waana soo dhoweynaynaa sajisaka allahu khayr annaga walaayaadkayna waa is ognahay sida badan oo badan oo badan waa is ognahay waa isbari weydiinaa waa iskoror weydiinaa waa ku mahadsan yihiin waa idigu soo dhoweyna waan ku mahadsan waan idiga filanaynay waaliga wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan sheekh guleed abunabhaan oo kulanka soo xiray ayaa la dardaarmay waxgaradka iyo odayaasha deegaanada bariga hiiraan qodobka koowaad waa qodob tambiih ah baraarujin ah oo aan rabo inaan naftayda iyo tiinaba aan u wada dhaho annagu waxaan nahay muslimiin ahlu laa ilaaha ila allah allah subxaanahu watacaala inaan addoommo u nahay baan ictiraafsannahay isagaa noo rabbi ah wax badanna waa uu naga rabaa oo nagu leeyahy mawduuca marka aan rabo inaan ku yara horumaro annaga iyo adinka waxaana mideeya oo walaalaha ku nahay iyo muslimiinta oo dhan waa risaalada nebigeenna ka timid oo ay curaddu u tahay kelimatu tawxiid laa ilaaha ila allah ahdaafta marka naga noo taallo oo aan doonayno oo ninka maantay ee ka yimid maraykanka oo mujaahidka oo jooga booco ama hiiraan jooga ama soomaaliya jooga iyo ninka etoobiyaanka oo mujaahidka ah iyo midka soomaaliga oo mujaahidka ah iyo midka booca u dhashoo mujaahidka ah dadkaas waxa ay maanta doonayaan waxa weeye oo la rabo in ilaahay hadhow loogu tago isagoo raalli ah iqaamatu diin illaahi fi alard وإعادة الخلافة الإسلامية على منهاج النبوة كون كان دشي سلقت تاغو خايت التوحيد كي استاغ مركي قصد كاغا وساي هي وإنها تشا مجتمع إس هيستمر إن شاء مجتمع مسلم متماسك إن له هلو مجتمع وذا جيرو ضدك إن الأبابلو له هي وحدة إن له هلو وحدة وامدنا إلهي أولي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وذا جر وإن لا دور mas-uuliyiintan uu hogaaminayay waaliga wilaayadii hiiraan sheekh guleed abunabhaan ayaa kormeer ku soo maray deegaanada bariga hiiraan iyagoona halkaasi kulamo isxogwaraysi iyo wadatashi ah kula qaatay bulshada ku dhaqan deegaanadaasi
shukran aqoona yaasir ugu dambayntiina maamulada islaamiga ah ee degmooyinka jilib tieglow wilaayaadka islaamiga jubbada dhexe iyo bakool ayaa dowraad diini ah usoo gabagabeeyey qeybo ka mid a bulshada ku dhaqan degmooyinkaas walaalahin dhuubow iyo cabdilqani ayaa faahfaahinada warkaas inoo eegaya aynu ka horumarno walaalkeen dhuubow iyadoo qeybkaha dowraadka loo qabanayo bulshada kuwaas nool maamulada wilaayaadka islaamiga ah ayuu maktabka dacwada ee degmada jilib waxa uu dowro maalmo socotay u qabtay fuundiyaasha ka shaqeeya dhismayaasha magaalada jilib kuwaasoo intii ay dowrada socotay ku qaatay barashada towxiidka ilaalinta salaadaha iyo gudashada ammaanada sheekh jaamac cabdisalaam oo ka mid ahaa culimmadii casharada ku lahaa raggaasi fuundiyaasha ah ayaa waxa uu kala hadlay ahmiyadda towxiidka wuxuuna sidoo kale kula dardaarmay inay iska ilaaliyaan waxyaabaha burinaya towxiidka towxiidka laba qaybood mid layaha macrifo ama khabar waxbaa lagu baraya waxbaa laguu sheegayaa waxba laguma dirin waxaan rumaysayn saasaa jirtay ogow waay qaybta dambena waxa weye waxaasaa lagaa rabaa dariiqaa markaa ha marin waxaa samee waxaa sameyn is ilaali addoon awaamirta inuu fuliyo diyaar ah inaad tahay waxaynu nihi towxiidka markaasaa u fahamtay rubuubiyada iyo asmaau sifaatkii rabbiga sifaatkaa le tilmaamaha le inuu inagu filan yahay soomaynaa baran mar hadduu inagu filan yahay wixii ka soo haray inaan ka kaaftoono soomaha marka waxaa soo hartay oo saddexaynaysa marka haddii dhib ku soo gaara ka hor ilaahay baa baryaysaa inamaa yuwafa saabiruuna ajrahum bikayri xisaab marka dadka sabra markii dhibaata ku dhacdo ajarkooda waxaa la siinayaa xisaab la-aan maalinta qiyaame waxbaa laisu miisaamaya soo ma warkaa ma qaadan war ilaahay cabsida waa nagu eleeyahay oo xaqa aan ka cabsano yaynaan dhiman inago aan hoggaansanayn qaar ka mid a raggii dowrada ka faa'iidaystay ayaa dhankooda la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee landalus waxayna ka warrameen waxyaabihii ay ku barteen muddadii ay socotay dowrada waxaana loo hayay doori shan beri faa'iido weynaan kula kulannay waxaa ka mid ah salaada towxiidka ammaanada daruuso badan baana loo akhriyey insha allahu tacaala waana ka faa'idnay annagoo annaga fuunda aan nahay marka oo magaalada jilib aan ku shaqaynayno towxiidka wax nooga sheegtay towxiid aluluuhiya waa towxiid arabuubiya towxiid asmaa'i wasifaat maa huwa alislaam huwa alistislaamu lilaahi bitawxiidi walunqiyaadu lahu bidaacati walbaraa'atu min ashirki wa ahlihi mayb waaye in oo ilaahay subxaana wa tacaala iska dhiibtooye marka walunqiyaadu lahu ilaaha inuu hogaansumo marka bidaacati dhacdas kale inuu hogaansumo marka walbaraa'atuna mayb waaye in lagu berinoqdo min ashirk shirka in oo ligdigtoonaado insha allahu tacaala marka haddii mas-uuliyadaas badan una nasaaranta oo shaqadii leh un isku wadano salaadii laaya'ano aadankii dheegoyno shaqadii leh murugsano adduunyii leh un roorno gasaari ilokulamaano we arkaanu islaam arkaanu iimaan arkaanu ixsaan waxyaaba badana duroostiyanana sii alxamdulilah ka faa'idni marka may jecalneen mar walba inaa saan amal ma inaana nin kulmiyo dowradan shambiriya noo socotay wax fiicanaan ka faa'idnay sida towxiidka salaada soonka zekada macrifada si loo xiriiriyo ammaana soo loo aruuriyo tii ugu dambaysa waxay aheedoo maanta towxiidka dowradan oo uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada ee degmada jilib ayaa qayb ka ah dowraad loo qabto qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaas oo lagu barayo diintooda islaamka shukran akhuuna dhuubow markan iyo walaalkeen cabdilqani dowradan oo socotay muddo shan iyo toban maalmood ah ayaa waxa uu maamulka islaamiga ah ee degmada tiyoglow u qabtay bulshada deegaanka dheemaha oo ka mid ah deegaanada hoos yimaada magaalada dowrada waxaa si gaar ah loogu qabtay haweenka muslimaadka ee ku dhaqan deegaanka waxaana intii ay socotay haweenka laga saxay towxiidka salaada iyo usuusha diinta muxaadaraad kala duwan ayaana barbar socday duruusti ay qaateen tirada haweenka dowrada ka faa'iidaystay ayaa gaarayay laba boqol iyo labaatan dumar ah waxaana munaasabadii lagu soo gaba gabaynayay dowrada ka qaybgalay maamulka islaamiga ah iyo nabadoono ugu horeyn mudiirka dowrada ayaa ka waramay dowrada iyo waxyaabihii ay ku barteen haweenka dowrad maqaa jamiila rey khadiija dibit khuweyli waa xaaskii nebi sal salam shicaarjana ma ahe alcilmu walcamal cilmiha nin la barad waan laga amal fal tirada ma aha dowradaasuu ka dhisanaaytina boqol todobaatan yoono siyeed bilaamood oo dheemo gudaanti ah iyo may kala la jiray deegan qoosiina deegan kunle ku faracmay yagiin la raw usiina afartan iyo shan bilaamood yahayti oo toose halmalan liinwayn muddada dowladda socotay ma aha tum ishan maalmood oo hariiri oo kala go-an lahayn muxaadarooyinka aan dheerin dowladda waxyaabaha laka baradaay may kumad aha salaada ilaahi subxaana watacaala waajibaadka aan kagu weyn towxiidka kadib ilaahayna saari kayfiyada salaada liin tukadaw iyo adakaarto oona bacda salaad la akriyaw qofku muslimka madiu salaamnase kadib adakaarta liin kutaragala inuu akri waana bandhaga ka ogaadi doontaa insha allahu tacaala waxyaabaha kale dowladda laka baradaay oo muhiim jiddan ama may kumad aha usuul diin lianna diinta asal iyo faraa late asaloo ma jira cudurdaaran galan qofka muslimka asaladaas oo diinta ka dhisantaya ayaa insha allahu tacaala laka xifdiyahay ugu dambeyn haweenka muslimaadka ee dowlada loo qabtay ayaa soo bandhigay cilmiga ay barteen arkaanu liimaani sitatun an tu'mina billaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rasuulihi walyowmi alaakhiri wa bilqadari wa khayrihi wa sharihi min allaahi tacaala nabaga maki ka dhaladi madiini ka dhamadi nabaga aawshay cabdullaahi cabdulmutalif eedisna aamina binti waxab maybaasku ku darsameenaa galaad
سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أركان الإسلام خمسة شهادة لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وهج البيت من استطاع إليه سبيلا
اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مضي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير dowradan ayaa qayb ka noqonaysa dadaalada maktabka dacwada ee towxiidka lagu gaarsiinayo deegaanada fogfog ee miiga wilaayada mahadsaned cabdilqani guud ahaana warbixintaas aad maqlayseen ee uu noo soo jeedinaya walaalkeen cabdilqani ayaa u dambeysay warkeenii subaxnimo saakay tan iyo kulantideena dambe war ka lamid intaanu ku kulmi doonno sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasiruna nicma almawlaa wa nicma annasiir